madawiinaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo magaalada muqdisho ka dahafuray shirweynaha culummada soomaaliyeed oo sanadkii la maadla qobadahay shirkun wayba intis badan langudowha ay dhismo golo culummada soomaaliyeed iyo sidii culimmadiiyo dooranku qaada lahaayeen wacyigelinta bulshada iyo faafinta diinta sheekh aadan oo ku mid ah culimmada goobta ku dowhaadiya waybayoo sheegana in shirkun diiradda laga saara doono sidii lagu xoojii lahay midooda culimmada soomaaliyeed soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah si looga dhabeeyo madaxweynaha arrintaas wuxuu u istaagay culimmada soomaaliyeed maadaama ay tahay indhihii soomaaliyeed inay kelimadoodu u mideeyo ayaguna ay bulshada horkacaan anoon ku hadlayaa magaca qabanqaabada mar labaad waxaan leeyahay madaxweyne waa ku mahadsantahay shirkaa aada u agaasintay culimmada soomaaliyeed sanadkii hore sida ay u aqbaleenna ay u istaageen sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyo dhammaan howlwadeenada wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo dadaal dheeri ah ku bixiyey siday uga shaqayn lahaayeen una suuragelin lahaayeen tilmaan ayuu ku shaqaynaya tilmaantii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed ee culimmada midnimadeeda in laga shaqeeyo ummadda soomaaliyeedna loo horkaco si gaara shirweynahan wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta dowladda federaalk soomaaliya wasiir mukhtaar roobow cali yaan mahadnagay madaweynaha jamhuuriyadda siduusu muhiimadan siyahay midnimada culimmada soomaaliyeed
ilaahay baan u mahadinaynaa awalan uma waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo runtii dadaal badan ku bixiyey culimmada soomaaliyeed iyo ihtimaamsiintooda markii runtii wasaaraddan aniga la ii magacaabay madaxweynaha wuuna wada wacay aniga culummada waa isla fadhiisanay culummada waaweyn oo hadda fadhido oo dhan badankooda guddiga qeybta qeyb badan oo kamid ah baa joogtay wuxuu ka codsaday madaxweynaha in culimmaduna ay midoobaan majlis culamaana loo dhiso taas runtii weli waa lagu taagan yaho madaxweynaha mar kasta wuxuu ka hadlaa mowduucaas maxaa haysta maa la dedejiyo runtii waa la waday waana socon doona madaxweyne culummada soomaaliyeed waa kuwaa jooga dal iyo dibid ka yimid yeeritaankaaga soo ajiibay runtii ixtiraam badan ku haya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo culimmada kala dardaarmi ina dhismo golo culimmada londoniyo dhisadan mala waxaan rabaa in aada iyo aada loo xoojiyo midnimada culimada si loo helo midnimada ummadda waxaan culamaa udiinka ka codsanaynaa inay isgarab inay garab istaagaan dowladda oo ay maciin u noqdaan ilaalinta adkaynta iyo ku dhaqanka diinta islaamka waxaa kaloon ka codsanayaa in la labalaabo kaalintooda ku aadan dabargoynta khawaarijta iyo kahortegidda afkaarta xagjirnimada ah korna u qaadaan doorkooda wacyigelinta ummadda wax badanaa ummadda in laga wacyigeliyo u baahan laakiin waxaan u baahannaha waxa ummadda laga wacyigelinaa lafsadooda siday u kala muhiimsan yihiin siday u kala culus yihiin iyo siday tacfiir ugu leeyihiin ummadda iyo midnimadeeda iyo maxaan ku raha kor uqaadista wacyigooda iyo aqoontooda in culimmadu ay u kala hortamin u kala siiyaan u kala waxeeyaan
shirkun yaa qobsoomay sanadkii lamaad wayna qabanqaabadiis la haytay wasaaradda diinta ooqaafta dowladda federaalk soomaaliya